bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan waa aroornimo isniin ah bisha waa kow bisha sideedaad sanadka labaatan lix iyo toban kusoo dhowaada wararka raadiyo muqdisho kuwooda ugu doorka roon wasaaradda amniga gudaha ayaa mar kale waxa ay fursad siisay dhallinyarada ay qaldeen maleeshiyaadka al-shabaab inay isaga soo tagaan oo ay ka faa'iidaystaan cafiska ay dowladdu u fidisay mar kale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa u soo xidhay tababar lagu baranayay sharciga shaqaalaha ajnebiga ah oo ay ka qayb galeen midowda ardayda jaamacadaha muqdisho iyo saxafiyiin ka howlgala gobolkan banaadir cayaartoyda xulka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa kulan soo dhoweyn ah loogu sameeyey magaalada jowhar oo xarun u ah gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay ka qayb galeen tartankii kubadda cagta ee dowlad goboleedyada ee lagu soo gebagabeeyey gobolkan banaadir wararka dibadda ee raadiyo muqdisho saakay oo isniin ah uu idiin hayana waxaa ugu waaweyn maxkamad dastuuri ah oo ku taalla dalka jarmalka ayaa waxa ay mamnuucday in si toos ah loo tabiyo khudbad uu madaxweyne rajab dayib erdogan madaxweynaha dalka turkiga uu si toos ah maalintii shalay toore ahayd uu ugula hadlayay dad isugu soo baxay magaalada caasimadda u ah dalka turkiga waxaa kaloo aan idiin hayaa qarax saakay waa berigii ka dhacay magaalada kabul ee dalka afghanistan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo fidsan wasaaradda amniga gudaha ayaa mar kale waxa ay fursad siisay dhallinyarada ay qaldeen maleeshiyaadka al-shabaab in ay isaga soo tagaan oo ay ka faa'iidaystaan cafiska ay dowladdu u fidisay wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq maxamed cumar ayaa waxa uu sheegay in xilligan aysan jirin dhallinyaro cusub oo ku biiraysa maleeshiyaadka tabarta daran ee al-shabaab balse intooda badan ay kol hore isaga soo baxeen waxaana uu baaq u diray dhallinyarada kale oo ay qaldeen dhagarqabayaasha al-shabaab in ay ka faa'iidaystaan cafiska dowladdu u fidisay
in waxa keliya oo hadda u soo haray ay yihiin inay shacabka ay la dagaalamaan inay bannaysteen dhiiggii ummadda soomaaliyeed oo aysan ahayn dagaalka ay dagaalamayaan dad yaqaana sababtay u dagaalamayaan dad yaqaana inaysan ahayn inaysan mabaadi aysan ku dagaalamaynin inaysan diin ku dagaalamaynin sababto wax walboo ay sameeyaan waa wax diinta kasoo horjeeda markaa fiiraysa marka dhaqanka soomaaliyeed iyo diinta islaamka intaba wax kasoo horjeeda waayo marka ma aha dad waxay u dagaalamayaan yaqaano waxay u badan yihiin dad yani caqliga laga xaday dadka dhalinyarada soomaaliyeed shabaab hadda ku jira waxaan aaminsanahay in wax dad cusub oo recruitmentii inuusan jirin oo ay sameeyaan dadkii inay yacni caqligooda ay ogaadeen waxay u dagaalamayaan inaysan wax maslaxad ummadda soomaaliyeed u ah marka inta ku jirto caqliga laga xaday yani iyo waalidiinta intaba waxaan kula dardaarmayaa inay yacni kasoo baxaan ciddii kasoo baxdo oo yani cafis weydiisato dowladdu waxay diyaar u tahay inay cafiskaas ay siiso waa ciddii mabda'iyan kasoo horjeesanayso fikirkaas ka tanaazulayso aqoonsanaan taageeraysana dowladda soomaaliyeed yacni waa cafinaynaa madaxweynaha ayaa dhowrman ku dhawaaqay cafiskaasna wuu u furanya laakiin inta dagaal soo gelayso waalidiintana waxaan u sheegaynaa caruurtooda ma haddee in bannaanka sidaa loogu dilo loogu laayo yaysan yacni fiirsanin waalidiinta ciyaalkooda caruurtooda ha haayaano ha ka warhaayaano ha la hadlaano ha wacyigeliyaano si fikirkan iyo dadka dabada ka ka riixaya intaba loo baabi'iyo waana waqtigii la baabi'in lahayna runtii way soo dhowdaa marka waxaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo shabaab wixii ay damacsanaayeen maanta inaysan suurtagelin ayagana ay meeshaas ku hongoobeen laguna baabi'iyo waa mahadsantiin
dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda kala duwan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxa ay bacsanayeen deegaano ay horay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo laga xoreeyey inkastoo maleeshiyaadkaasi qaarkood haraadiga ah ay ku soo aruureen in ay qaraxyo ka fuliyaan meelo goobo shacab ah loogu wada adeego xasan sheekh cali oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay in si wada jir ah ay uga qayb qaataan sugidda amniga si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyaadka al-shabaab isagoo si toos ah ula hadlayey raadiye muqdisho waxa uu sheegay in digniintan ay aad u anfacayso waalidiin iyo kooxo dhallinyaro ah oo markaasi ka howlgala goobo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab warbixinta warkaas waxaa inoo haya axmed cumar muuye oo istuudiyaha igula sugan xasan sheekh cali oo la hadlay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in qof kasta oo caqli leh ay mas-uuliyad ka saaran tahay sugidda amniga loona baahan yahay in bulshada loo sameeyo wacyigelin guud si loo sugo amniga guud ee dalka xasan oo ka mid ah dadka taxliiliya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa sheegay in bulshada xilligan ay u baahan yihiin in loo sameeyo wacyigelin guud oo ku aadan amniga si ay uga qayb qaataan ka shaqaynta nabadgelyada caasimadda soomaaliya ee muqdisho isagoona baaq u diray dhammaan bulshada soomaaliyeed sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen amniga guud ee dalka
marka u horeysa horta waxaa la rabaa amniga in loo fahmo inuu yahay amni dadweyne in dalkaana ou nabad noqdo askarta ama booliska iyo ciidamada hubaysan oo mas-uulka ma aha kaligood waxaa mas-uul ka ah qof kasta oo soomaali ah rag iyo dumar oo qaan gaaray oo wax garta oo ama caqlina oo mumayis ah ayaa ammaanka mas-uulka ah haddaan leesla qaadin oo qof kasta mas-uuliyadda saaran owna qaadin owna dowrka ou kuleeyahay abaroolka ou kuleeyahay owna cayaarina nabadma imaanaysa saas darteed waxaa la rabaa in la furo dood dadweyne degmooyinka gobolada meelaha laysugu tago raadiyaasha telefishinada masaajida waxaa la rabaa in laga furo dood ah dadya hawsaan u wada noolaanaa oo aan u noqonaa bilicaadmi naaw su-aalaha waxay ka tagan tahay war dadka soomaalidu ma soo gaareen bini-aadamida leanna waxaad garan kartaa waxaan dhahnaa suudaan combuta suudaan oo qara bis aa naga dambaysa ayagana haddii is hadda dagaalami lahayn annagaa ka dambaynayo marka haddii aan bini-aadmigu boqol iyo sagaashan iyo afar dawla markaa noqono dalka ugu xun markaa noqono adduunyada yaa u jeedaa walxaa naga khaldan faan looma yaalo iyo iyo tooksi iyo gabayo iyo waxyaaba oo duroga oon macno lahayn dadkaan dadkaan isu tiriyaan marka dadkeena waxaa la joogaa si aan bini-aadmiga adduunyada jooga uga mid noqono waxaa la joogaa xilligii aan wada hadli lahayn oo waxaa naga khaldan aan isweydiin lahayn oo aan qaanuun koran lahayn oo aan dawlad suubsan lahayn mas-uul aan ka nahay anigu aan ka nahay oo anigu aan iska leenahay oo shaqada udhisan shaqada u dirsan oo loo qabataa midahay
hadalka xasan sheekh cali siyaasigan soomaaliyeed ayaa wuxuu imaanayaa xilli hay-adaha amniga ay ku howlan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen amniga si loo fashiliyo iskudayada maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab ay ku doonayaan in ay ku waxyeeleeyaan shacabka soomaaliyeed
mahadsanid axmed cumar muuye wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ay si wadajir ah u soo xireen tababar lagu baranayay sharciga shaqada sharciga shaqaalaha ajnabiga ah oo ay ka qayb galeen midowda ardayda jaamacadaha muqdisho iyo saxufiyiin ka howlgala gobolkan banaadir warbixinta warkaasi waxaa inoo haya cabdulaahi muxiidiin codka oo ka qayb galay aqoon isweydaarsigan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii suxufiyiinta gobolka banaadir iyo midowda ardayda jaamacadaha soomaaliyeed loo bari lahaa sharciga shaqaalaha ajnebiga si looga hortago shaqaalaha aan dalka u dhalan ee ka howlgala waxaana uu soconayay muddo laba maalmood ah agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada madaxa hay-adda sebsebso iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka banaadir ayaa si wadajira uga hadlay xidhitaankii aqoon isweydaarsigan ayaa tilmaamay muhiimadda uu u leeyahay iyo baahida loo qabo in la qabto tababarada noocan oo kale ah agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka iyo muhaajiriinta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cumar xuseen caliyow ibrow ayaa tilmaamay in ay joogtayn doonaan aqoon isweydaarsiyaasha noocan oo kale ah waxaa muddooyinkan awadnay tababaradii inaan baahino siyaasadda wasaaradda ee shaqaalaha gaarka ah aanna la wadaagin bulshada shuruucdii lagu shaqayn lahaa ciqaabkii lasula jaanqaadi lahaa dhammaan macnaa qaybaha ay qusayso inay bartaan sharcigii si loo dabaqo marka ay qof kastaana uu u yeesho in uu yacni sharcigaas uu aqoontiisa iyo le si uu uga faa'iidaysto oo xuquuqdiisa loogu ilaaliyo iyo waajibaadka lagu leeyahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdulaahi colaad rooble oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku booriyey ka qaybgalayaasha inay isu gudbiyaan waxay ay barteen kuwa kale aan nasiibka u yeelan sida aan ka wada warqabno mar walba soomaalida waxaa lagu xantaa dad aan maxay ahayd inta badan aan jecleen inay wax bartaan jecleen marka waa waa wax aad muhiim weya in tababarada noocaan oo kale runtii aad loogu badiyo shaqaalihii dowladda saxafiyiintii iyo ay kala faa'idaystaan waxaan dhihi karaa ani kala faa'iidaysi midooda jaamacadaha wax badanaa laga faa'iidaya runtii saxufiyiinta iyagana wax badanaa laga faa'iidaya wasaaradda qudheeda shaqaalaheeda naftirkeeda wax badanaa laga faa'iidaya marka aqoon isweydaarsi in dhallinyaro gabdhi iyo wiilal ay isku yimaadaan laba maalmood saddex maalmood ay maskax shiil sameeyaan wax badan kala faa'iidaystaan runtii aad iyo aaday muhiim u tahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdiweli ibraahim sheekh muudey ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha inay difaacdaan xuquuqaha uu sharcigan tilmaamayo waxaan ka raacaynaa ujeeddadii hadafka seminaarkan uu lahaa iyo sharciga la isbaraayey iyo waxa laga fahmay iyo qiimaha uu leeyahay waxaan filaya adinkaa ka turjumay inta hadda aan dhagaysanayay intaasaa igu filan waxaan rabaa sharcigan shaqaalaha shisheeye ee hadda aad qaadateen seminaarka aad ku qaadateen waa sharci aada muhiim u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed faa'iido weyn u lahwa waxaan rabaa inaa ogaatiin maalinkii wasaaraddan aan lii magacaabay asagaan ka bilaabay shaqadii igu horraysaan ka bilaabay isagu ah ujeeddada aan oogu bilaabayna wuxuu ahaa yacni in ummadda soomaaliyeed xuquuq badan oo ay leeyihiin in dad shisheeye ay haystaan aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ururka suxufiyiinta gobolka banaadir waxaana cashare ka bixinayay hay-adda sesebso
aad buu u mahadsan yahay cabdulaahi muxiidiin cayaartooyda xulka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa kulan soo dhoweyn aad u ballaaran ah waxaa loogu sameeyey shabeellaha dhexe magaalada caasimadda u ah ee jowhar kadib markii ay ka qayb galeen tartankii kubadda cagta ee dowlad goboleedyada ee loogu soo gebagabeeyey gobolkan banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho cabdishakuur cali axmed ayaa jowhar ku sugan xafladdaasina goobjoog ka ahaa
soo dhoweyn ballaaran ayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa loogu sameeyey ciyaartooydii kala duwaneed ee kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee matalaysa gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ka qayb galay tartankii sida heer sarada ah loo soo agaasimay ee dowlad goboleedyada ee lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya soo dhoweynta kadib ayaa ciyaartooyda waxaa qadasharaf loogu sameeyey xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed sugaal cismaan ayaa ku dhiirageliyey ciyaartooydii labada gobol gulihii taariikhiga ahaa ay ka gaareen tartamadii kubadda cagta ee dowlad goboleedyada ee lagu qabtay muqdisho maanta waxaa noo sharafa inaan soo dhoweyno kooxdii kubadda cagta iyo cayaaraha fudud oo ka qayb galay cayaarihii lagu qabtay gobolka banaadir oo dhammaan maamul goboleedyada ay kasoo qayb galeen gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan waxaan dhihi karaa waa aad iyo aad ayay u guulaysteen cayaartooyda shabeellada dhexe waa guulaysatay iyadoo koobka soo qaaday la mid tahay shaqaday qabteen cayaartay cayaareen iyo muxuu ahay dadaalkay muujiyeen kabtanka kooxda kubadda cagta ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo xaliimo sheekh xuseen oo tartankii orodada ee gobolada ee sideeda boqol ka gashay kaalinta koowaad ayaa waxaay ka hadleen dareenkooda tartamadii lagu qabtay magaalada muqdisho ee gobolada dalka waxaan ahay kabtanka labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan maanta waxaa si wacan lagu soo dhaweeyey guriga gobolka shabeellaha dhexe jowhar degmada jowhar waxaan oga mahadcelinaynaa madaxdii meesha nagu soo dhaweysay dhammaan waa u hambaliyaynaynaa bismillahi raxmaan raxiim magaceena sii xaliim xuseen sheekh oo ka qayb galay kaalinta koowaad ka kaalinta labaad wadankay waxaan u rajeynayaa guul shabeellaha dhexe afaraadna koowaad iyo ka galay
kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo federaalka sheekh abuukar cali maqani ayaa sheegay in ciyaartooyda ay sameeyeen guulo la taaban karo islamarkaana ay bilaaw fiican u yihiin dhismaha maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waan dhihi karno xaqiiqatan waa xulka gobolka shabeellaha dhexe waa xul ayaan dhihi karnaa markaan fiilinay ciyaarahooda adduunyadan ay aragtay iyo meel walba laga daawaday waa taariikh waa guul taariikh ah sababtoo ah burburkii kadib ma dhicin yacni ciyaaro gobol oo heer dowladeed la caqido oo banaadir lagu qabto ma dhicin adinkuna taariikhda waxaad ka gasheen inaad noqoteen dadkii ugu horreeyey oo markaa yacni ka qayb galo ciyaarihii gobollada oo dib loo soo celiyey ayadana waa guul taariikhi ah waa sumcad iyo sharaf ayaad u soo hoyseen gobolka shabeellaha dhexe ee laba gobol ayaad ku ciyaarteen weliba waa sharaf kale gobolkii shabeellaha dhexe iyo adinkoo matalaya gobolka hiiraan weli lama dhisin yani dowladii dowlad goboleedka lama dhisin maamul goboleedkii waan sugaynaa waa noo soo socotaa weliba waxaad bilow u noqoteen yani sidii yani labadaa gobol isugu darmi lahaayeen
tartankii ciyaaraha gobolada dalka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa ahaa mid taariikhi ah waxaana uu muujiyey soo kabashada dalka iyo horumarka dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaan ciyaaraha uu ka sameynayo dalka cabdishakuur ali axmed
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamad ku taala dalka jarmalka ayaa waxa ay mamnuucday in si toos ah loo tabiyo khudbad madaxweyne erdogan uu ka jeedinayey magaalada istanbul halkaas oo uu kula hadlayay shacab aad u fara badan oo taageerada dowladda ah maxkamadan dastuuriga ah ayaa waxa ay mamnuucday in khudbadda siyaasiyiinta turkiga ah oo uu ku jiro madaxweyne rajab tayyib erdogan in si toos ah loogu tabiyo shacabka ku dhaqan dalka jarmalka sababta ay u joojisay maxkamadaasi ayaa waxa ay tahay cabsi laga qabo in ay ka caraysiiso kurdiyiin degan dalka jarmalka dalka jarmalka ayay ku nool yihiin kurdiyiinta caalamka ugu badan waxaana cabsidaasi laga qabay shan iyo tobankii bishii julay iskudagii afgembi ee ka dhacay dalka turkiga laga cabsi qabaa in kuwo ka soo horjeeda banaanbaxayaashaasi ay kuwo kale ka hortagaan dowladda turkiga ayaa waxa ay ku tilmaantay mid aan la aqbali karin joojinta ay maxkamadaasi joojisay in khudbadaasi si toos ah loo tabiyo afhayeen u hadlay madaxweyne rajab erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay ishortaagto fariinta madaxweynaha dalka turkiga maxkamadaasi iyo dadka jarmalkaba in ay tahay mid laga rabo sida sababihii ay arrintaasi u keeneen magaalada kabul ee dalka afghanistanna saakay waa berigii hore waxaa ka dhacay qarax hoteel dadka ajnabiga ah ay aad ugu nastaan hoteelkaasi oo lagu magacaabo notkey hotel waxaa kale oo la sheegay in saddex ka mid ah daalibaan ay ku geeriyoodeen qaraxaasi qaraxan ayaa waxaan ka soo xiganay hay-adda al-jasiira oo shaacisay in qaraxaasi oo loo adeegsaday baabuur aad u weyn islamarkaasna ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa si toos ah hoteelkaasi uu u abbaaray warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aroornimada saaka ah oo isniin ah intaas ayuu iiga dhan yahay dadka waxaana idiin akhrinayay anigoo ah cabdulaahi kulmiye dhinaca farsamada waxa uu ahaa saaxiibkay qalaf cid allaale cidduusa igo waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeenuna waa radio muqdisho net